xubno ka tirsan dowladda hoose ee degmada garad ee somalilan ayaa deeqa biyaha gaarsiiyey qoysas danyar ah oo ku nool deegaanka faraguul halkaasoo ay ka jirto biyo la-aan bahasan mas-uuliyiin ka socday maamulka dowladda hoose ee degmada garad ee somalilan ayaa faahfaahin ka bixiyey biidhaamintan ay gaarsiiyeen dadkan danyarta ee ku nool deegaanka faraguul muddooyinkii u dambeysay oo maamulka degmada iyo xukuumadda ee deegaankan indhaindhayn iyo kormeer ay ugu yimaadeen ayaa waxaa ka soo baxday in deegaankani robabkii la filayey dayrta ay ka raageen sidaa daraaddeed ay berkadihii biyaha ugu jiray deegaankani waa deegaan berkada leh oo biyaha la cabe ee dadku cabbaan ay ka dhammaadeen marka annaga oo baahiyaha degme ahaan iyo xisbi ahaan ka jawaabaynay ayaanu maanta halkan biyihii ugu horreeyey u wadnaa dadkayaga saacad walba iyo wakhti walba inaan la dira noqono marka waxaanu maanta annagoon sheegayn waxyaabihii hore ee la qabtay oo qof walba dee ma garanaysaa wixii la qabtay waa la qabtay wixii imika taagan iyo waxa soo socdan baynu ka hadli doonaa booyadahan biyaha ah oo ka kooban saddex booyadeed oo labana ay halka taagan tahay ay soo socoto ayaanu deegaankan maanta u wadnay iyada oo kormeeraal naga midna ay yimaadeen shalay horena annagu aan u ballanqaadno aan u nimi waxa weeyaan ma noqon doonto biyihii ugu dambeeyey qaar ka mid ah bulshada loo sameeyey gurmadka biidhaaminta ee ku nool deegaanka faraguul ayaa u mahad celiyey maamulka iyo mas-uuliyiintii usoo gurmaday roobkii la filayaa aanu helin balaageena ay madhan yihiin halkaa waxay noo keeneen maanta socdaalkana ay soconayeen saddex boodood oo biyaah oo baa taagan ay noo keeneen waanu ka guddoomanay waana ku mahadsan yihiin oo noo keenay biyodhaamis ka bilaabay tuulada faraguul oo xilligii loo baahnaa ku soo beegay baahidii ka jirtay tii koowaad baahida dee lama tiro koobi karo laakiin tii koowaad ka jawaabay oo biyodhaamis noo keenay biyo boodaha halkaa taagan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waa soo dhoweyneynaa maamulka deegaanka faraguul waxgaradka deegaanka iyo xubno kale ayaa goobjoog ka ahaa biyo dhaaminta loo sameeyey qoysaskan danyarta ah